magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka u ah maamulka jubbaland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka soconaya dibudhisyo ballaaran oo dhanka waddooyinka iyo goobaha danta guud ah kuwaa oo dib loogu soo celinayo bilicda magaaladaasi dhismaha laamiyada cusub ee magaalada kismaayo uu ka hirgelinayo maamulka degmada kismaayo oo kaashanaya kan jubbaland ayaa ah kuwa baahiyo ay u qabeen dadka ku nool magaaladaasi islamarkaana ay ku dhibanayeen gabaarida waddooyinka adeegsanaya guddoomiyaha magaalada kismaayo oo fariin iyo digniino u diray guud ahaan bulshada ku nool magaaladaasi ayaa ugu baaqay in ay ka guuraan dhismayaasha salka ku haya waddooyinka iyo sidoo kale inay dhistaan goobaha biyomareennada ah amaba qashinka ay ku soo qubaan waxaynu dhisaynaa magaalo qurux badan waxaynu gelinaa kharash badan deeq ah iyo midaynu jeebkeena kaga samaynay oo canshuurtii layna ka qaaday sidaa markay tahay suuragal ma noqonayso inaynu magaaladaas halayno ama aynu dhibaatayno maxaa ka mida dhibaatooyinkaas waxaa ka mida meelihii biyu inay mari jireen loogu talagalay oo drinajka ahaa dadkii ag deganaaya waxay bilaabeen inay qashinka ay ku shubaan taasina suuragal maaha inaad qashin intaad soo qaadid meeshii biyuhu mari jireen oo magaalada dhan biyii lagaaga mariyey inay ka gudbaan inaad adigu qashin ku shubtid taas wax suuragala maahan dowladda hoose waxay abuurtay tiim magaalada nadiifiya waxaana socon doona ganaaxyo mana la aqbali doono qofna inuu maxaa hayday qashinka ku shubo dadkayga waxaan ka codsanayaa in la nadiifiyo meelaha drinajka iyo guud ahaan magaaladaba lamana ogolaan doono in meelaha qashinka lagu shubo muddooyinkii dambe maamulka magaalada kismaayo ayaa ku hoolanaa dib u dayactirka waddooyinka muhiimka u ah magaaladaasi nadaafadda xaafadaha iyo dhismayaasha danta guud ee magaalada kismaayo laga hirgelinayo taa oo ay bogaadiyeen guud ahaan gaadiidleyda iyo bulshada ku nool magaalada kismaayo inteeda kale